halkani waa barsamaha magaalada minneabolis waxaa halkan toddobaad ka hor lagu dilay nin soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadkii magaalada minneabolis islamarkaasina ka mid ahaa hay-adaha securitiga ka shaqeeya amaba amniga oo waxa uu shaqaynayay hay-ad securitiga ka shaqaysa magaciisuna wuxuu ahaa cabdi xaaji waxaa halkan isugu soo baxay soomaali fara badan oo isugu yimid halkan inay ka hortagaan dilalka noocan ee soo noqonoqonaya ee soomaalida dhexdeeda ah amaba dadka soomaaliyeed lagu dilay ee magaalada minneabolis bannaanbax arrintaa ee lagu taageerayo sidii barnaamijkan dilka loo joojin lahaa ayaa lagu qabtay waxaa hadda dhinaca iga taagan jibriil afyare oo ka mid ah bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan islamarkaasina ah madaxa somaali citizen league oo ah urur ay soomaalidu leedahay jibriil marka walba waxaad iga warantaa banaanbaxan aad isgu soo baxday dad fara badan oo soomaaliya iyo weliba hay-adaha amniga iyo madaxda gobolka qaar ka madaxda xaafadda qaar ka tirsan ee halkan jooga bal marka hore iga waran banaanbixiinan iyo ujeedka guud ee lalahaa bismillahi raxmaan raxiim mar labaad baan taxsi ballaaran u dirayaa eheladii iyo qaraabadii ka geeriyooday walaalkeen ana abtigay ahaa cabdi xaaji ulajeeddadu guud ahaan waxay ahayd in codkeenna la maqlo in cadaalad la helo in soomaali ay soo baxdo in cabdi xaaji keliya maaha ilaaha u naxariistay dadkii kale ka horreeyey soomaaliyeed oo aanan cidna loo soo qaban oo aanan cidna loo xirin raggaasna in la qabto oo dowladdu iyo boliisku ay dadaalku badiyaan aanan muujinno in haddaan soomaali nahay dad u s citizen nahay aannu xaqeenna iyo xuquuqda aan leenahay aan u doodi karno dadkaa nalaga dilay xaqooda la keeno waxaan arkay taliyaha qaybta xaafadan magaalada minneabolis iyo haweeneyda golaha deegaanka ee halkan laga doorto iyadoona idinla jooga maxay idinkala hadlayeen wallaahi annaga annagaa u tagnay oo nidhi kaale noo imaadano wayna noo yimaadeen waynana maqlayaan hadda muxuu ahaa communitigii baa isku duuban isku duubni baan annagu halkaan aanu ka daraynay ayagu waxay leeyihiin dadaalka waan badin doonaa boliis badan baa loo qoray arrintan inay baaraan annaguna ka harimayno horta runtiina soomaali ahaan waxaa loo baahan yahay dadka mas-uulka inaan la shaqayno la xidhiidhno annagoo keliya inaan isku koobin dadkeenna soomaalinimada laakiin ayaga xataa waxay leeyihiin hadda qaarkood nalama shaqaysaan waxba nooma sheegtaan taas baan rabnaa inay meesha ka baxdo oo aanu la shaqayno si dadka falalkaas foosha xun galay si loo soo qabto maadaama hogaamiyaasha bulshada aad ka mid tahay miyay jirtaa wax ilaaya hadda inta aad ka warhayso dilalkii hadda ugu dambeeyey weliba kii hadda ugu dambeeyey toddobaadkan cabdi xaaji cid loo soo qabtay ama la tuhmayo inay jiro wallaahi waxba annagu kama warqabno laakiin maanta codsigeennii baa ka mid ahaa sida ugu dhaqsaha badan badan in maaragtay la qabto sharciga la hor keeno muxuuha cadaaladana muxuuha laga shaqeeyo ulajeedooyinkiinnii maanta bay ahaayeen waa gartay walal adiga magacaa magacayga waxaa la dhahaa faadumo cabdinuur oo dadkuna waxay ii yaqaanaan canab cabsiiya canab dabcan waxaad ka mid ahayd hooyooyinkii halkan isugu soo baxay ee ka dhiidhinayay dilka loo geystay ninka soomaaliyeed cabdi xaaji halkan lagu dilay islamarkaasina codsi iyo cabashaba halkan u yimid bal dareenkaaga iyo waxaad halkan u timid dareenkayga anuu imid aadou waxaan u fiilgaraynayaa in meeshaas lagu dilay nin oo waxgal ahaay oo communitiga waxgalu ahaay oo aniga oo ku hadlaaya magaca communitiga tasho igalaba ataa communitigayga ka shaqayn jiro aad ii caawin jiray xaafadda dhan caawin jiray aad sii loo dilay ninkaas mana seexano mana hoyano ma harsanno soo booliiskaan u tagnaa efritin inay naga caawiyaan oo soo qabtaan ninkaas wixii dilay ayaan u taaganahay waa garta baad mahadsan tahay maama xalwo iyaduna ka mid ah hooyinka ee magaaladan ayaa iyaduna la joogta dabcan dilku cabdi xaaji oo keliya ma ahayn magaalada mar walba laysku dilaa soomaalida dhexdeeda maalin walba dil ayaa ka socda haddana dadka xataa halkan isku yimid marka loo eego tirada soomaalidu ay leedahay tiro badan oo sidaa oo kumanaan soomaalidu meesha ku joogto halkan iskuguma aanay imaanin waa maxay baaqa adinku aad diraysaan ka hooyeyn ahaan waxaan leenahay ha la joojiyo dilalka iyo dhibaatada dhacaya iyo dadka la qarinaya intuu wax dilo hooyo kasta qofkeedu markuu wax dilo ay guriga ku qarsanayaan ha la soo sheegaan leenahay dhibkana meel ha looga soo wada jeesto dad yaraa maanta soo baxay waxaan leenahay soomaalidu markii dhibkaanoo kala dhaca ha soo wada baxeen dhibtana ha iska qabteen dadka dadka dhibka wadana ha la hadleen oo ilmahooda ay guryaha ku qarinayaan ama dhoofinayaan waa in maaragtay ay soomaalidu ay ka waantowdaa iskana daayaan waa la helaa kor iyo hoos qofkii cabdi xaaji liibaan dilay waa la helaa insha allah wadadii lagu soo heli lahaana waa la wadaa sida ay boolisku noo sheegeen insha allah waxaan rajaynaynaa in la soo qabto gacanku dhiiglihi ninkaa dilay haddaan hooyooyinka nahana waxaan hooyooyinka ku wargelinaa inay soo qabtaan ama soo sheegaan dadka dadka dilaaya oo guryaha lagu haystana iska dhaafaan waa tahay laakiin maama xalwo dad fara badan oo soomaaliya sidoo kale waxa ay ciidamada amniga iyo hay-adaha ay u jeedinayeen codsi iyo eedayn wada socdo waxay leeyihiin dadka soomaaliyeed si fiican uma baaraysan waxbaa noocaasa doodaha noocaasa ma la qabtaan mase adugu waxaad leedahay soomaalida loo baahan yahay in ay ayagu noqdaan dadka booliiska la shaqaynaya waa run booliska waa runtood soomaalidu way isqariyaan ma soo saaraan gacanku dhiiglaha ama qofka dembiilaha booliskana lalama shaqeeyo runtii soomaalida waad arkaysaa in yaraa maanta timid guryahay wada fadhiyaan bannaanbaxa loo sheegay ma soo baxayaan qof walba hadda maalintiisay ku dhacaysaa waxaan nahay soomaalida afartii dibiyoo nimid midba maalin la cunaayay marka booliska run waaye arrinta ay nagu eedaynayaan sababtoo ma soo baxda soomaalida qof walba hoose u ooyaa waa iska tegaa saasaa dhallinyarada soddon ka badanaa inta lagu dilay waa kana ninkan waardiyaha oo dowladda u shaqaynayay oo dowladda minneabolis ee shaqaalaheeda ka tirsanaana ay dileen waa gartay laakiin ayaga laftooda soomaalidu waxay leeyihiin boolisku si hufan kiisaska soomaalida wax ugama qabtaan soomaalida fikirkaas qabta ma la qabtaan mase adu waad ka duwanta maya lama qabo soomaalida ayagaa wax qarinaya hadday dowladda la shaqay lahaayeen oo runta u sheegi lahaayeen dowladdu waa shaqay laheed laakiin dhibka soomaalida waaye ayagaan is sheegayn lama qabo maaragtay inaan soomaalidu waxay yidhaahdaan madoobaa nagula raacdinaa annaga nalama tixgelinaya taas ma jirtaan leeya waxaa waaye soomaalida ayadaan is sheegayn ayagaa isxaqiraaya ayagaa isqarinaaya maxaad ugu baaqaysaa soomaalida guud ahaan gobolka iyo guud ahaan meel kasta waxaan in nabadda loo dhowaado xabad waan ka soo cararnay xabad kalena uma baahnin inay halkaan nooga daba timaaddo inaan maaragtay aan isku duubnaanno isku soo baxno aan dhibkana meel uga soo wada jeesanno aan ugu beeqaa soomaalida minnesota aad baad umahadsantaha